kudhowaad laba kun oo arday ayaa ka faa'iidaysanaysa toban iskuul oo hoos timaado gobolka shabeellaha dhexe deegaanada laga hirgeliyo iskuuladan ayaa ah beeraley xoolodhaqato iyo danyar u baahnaa in la siiyo qoodin kadib markii wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ay ka heleen hay-ada qoodinaysa ardada tobankaas dugsi sida quraac qado in la siinayo iyadoo mashruucan mustaqbalka loogu talagalay in arday gaarayso toban kun oo arday ay ka faa'iidaystaan balse ay tahay bilow kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe sheekh maxamed yuusuf ayaa reediyo isna ay u sheegay in ay jiraan toban dugsi ee gobolka laga hirgeliyey qoodintooda dugsiyadaas oo quudintu ay ka jirto oo caruurta raashin la siinayo waa jiraan gobolka shabeellada dhexe ayay ka jiraan dugsiyadaas tiradooda haddaan ku sheego toban ayay gaarayaan iskuul ayay gaarayaan afari waa jowhar labana waxa weeye degmada balcad labana waa degmada warsheekh labana waa degmada cadale tobankaas iskuul ayaa markaa lagu bixiyaa quud la quudiya caruurtaas laba jeer yoonkii koley waxaa la bilaabay bishii noofembar ayaa la bilaabay muddo hal sana ah ayaana hadda loo qorsheeyey sidaasayna ku socdaan dugsiyadana marka haddana magacooda ku kala sheegsheego dugsiyada ee degmada jowhar waxawaaye gumbe iyo bayaxaaw iyo gaafaay iyo moyko afartaas waaye degmada balcadna waxa waaye carafaag iyo kurshaale warsheekhna waxa waaye zamzam iyo waxaa marow baa la yidhaahdaa cadalana waxa waaye labada tuulo oo la kala yidhaahdo boosareeri iyo cadaan gaabi intaas waa toban tobankaas iskuul ayaa meesha lagu hayaa oo la quudiya caruurtooda waxaana jirta baahi waxbarasho oo ka badan midda hadda la sameeyey iyadoo tani ay tahay mid ay markaasi ku bilaabayaan in ardaydaasi la helo lagana hirgeliyo tuulooyinkaasi waa kan mar kale kormeelaha oo sheegay in tirada ardada ka faa'iidaysanaysa tobanka dugsi horta marka ugu horeysa waxawaaye waxay leeyihiin quudin kaliya maahe lix macalin dugsi kasta lix macalin oo rag iyo haween isugu jiraan iyo shaqaalo gaaraya saddex saddex haweena oo raashinka sameeyaan dugsi waliba ayay leeyihiin waxaana bixisay hay-adda g b da g b dan qoladan global bartner education la yidhaahdo oo midooda yurub ka socota gaar ahaan keer ay mataqaanaa barnaamijkeeda ay wado qoladaasaa bixisa arrinta macalimiinta boqol boqol doolaray qaataan maamulaha boqol iyo konton doolar ayuu qaataa macalimiintuna boqol boqol doolaray qaataan xaaladda hadda la joogo tirakoobka ardaydaas tobanka dugsi dhigata waa laba kun iyo boqol arday waaye laakiin hiigsiga la doonayo oo wasaaradda ama hay-addu ay doonayso waa toban kun inay gaaraan ardaydaas bulsho weliba waxa ay u baahan tahay in ay hesho aqoon iyadoo meelaha la gaari karo ay sheegtay wasaaradda waxbarashada in la siin doono waxbarasho si jahliga looga baxo